kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij aan ugu magac darnay maxaa loo dilay annagoo barnaamijkan si gaara diiradda ugu saari doonno waxyeellada ka soo gaadha bulshada kuwooda jilicsan weerarrada kooxaha argagixisada ee ka dhaca muqdisho ama gobollada kale ee dalka kuwaasoo ay ku dhintaan dad badan oo rayid ah oo aan waxba galabsan qaarkoodna ay nolosha reer dhani ku tiirsanayd sida hooyo aabbo ama walaal iyo wixii la mid a maxaase reerahaasi ay wajahaan marka ay sidaasi ku dhacdo barnaamijkan ayaan ku muujin doonnaa dareenka ka dambeeya xaaladahaasi iyo sida nolosha reerahaasi ay isu baddasho si aan uga jawaabno su'aashaan ciwaanka uga dhignay barnaamijka ee maxaa loo dilay waxaana barnaamijka bishiiba laba mar aad kala socon doontaan idaacadaha redio muqdishow redio beledweyn iyo redio baydhabo kooxda argagixisada ee al-shabaab ayaa tan iyo markii ay koox ahaan u aasaasmeen sanadkii labada kun iyo lixdii waxaa gacantooda ku baxay kumanaan iyo kumanaan dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan kuwaasoo sababsaday fakarka gowraca iyo gaalaysiinta ku dhisan ee xagjirka ah kaasoo tan iyo bilowgiisii lagu geystay weeraro isugu jiray qaraxyo iyo dilal kale oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee dalka waxaana ka sokow xubnaha dowladda uu dagaal kala dhexeeyo al-shabaab ku dhintay weeraradooda kumanaan kale oo shacab ah oo aan waxba galabsan qaraxyada argagixiso ee had iyo jeer ka dhaca magaalada muqdisho ama gobollada kale ee dalka waxay dhibaato xoog leh ka soo gaartaa dadka rayidka ah gaar ahaan kuwa mara waddooyinka ee howlahooda caadiga ah wata maadaama bartilmaameedyada argagixisada uu u muuqdo mid ku wajahan goobaha ay shacabku ku badan yihiin waxayse argagixisadu ku faantaa in iyagu ay weeraradaasi ka dambeeyaan islamarkaana ay ku bartilmaameedsadaan xubno muhiima oo dowladda ka tirsan sida ay hadalka u dhigaan laakiin waxay xaqiiqadu tahay in bartilmaameedku aanay shacabku ka marnayn marka loo fiiriyo inta badan goobaha ay wax ka dhacaan iyo bartilmaameedyada goobaha dadku ay isugu yimaadaan oo ay argagixisadu aad ugu caanbaxeen
mustiya iga qarise meel dheeraa ka arke inay meyd tahay sidiiyo meeshii ka tagay oleys baa i koray meesha haddii tagayna wiilkii geeridiisa ugu tagay miidkaaska soo qaatay wax kale ana qabday ma jirto ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed waxay aala u soo jeesteen inay laayaan shacabka waxay mar kasta ku dadaalaan inay dilaan dadka dadka xanuujiya birmageydada ah runtii waa la xanuunsanaynaa familadaas waa la qaybsanaynaa runtii dareenkaas xanuunka badan leh ee shacabkooda lagu laayay taasna waxaa kuugu daliila iyagoo mar walba taargadgaraysta goobaha ay joogaan dadka soomaaliyeed sida goobaha ganacsiga hoteelada baabuurta bielka ee ummaddu raacdo ee lagu adeegto marka al-shabaab qorshahooda iyo ulajeedadoodana waa baabi'inta dadkooda iyo dalkooda
eenay xuseen xasan oo ahaa siddeed iyo toban jir nolosha reerkiisa ku masruufi jiray waxa uu ka soo shaqeeyo xirfadda caseeyaha waxa uu ku dhintay isaga iyo ku dhowaad toban kale oo rayid ah gaari qaraxyo laga soo buuxiyey oo la dhigay afaafka hore ee maqaaxidda lagu magacaabo banooda oo ku taalla dhabarka dambe ee taallada xawataako ee magaalada muqdisho koob iyo labaatankii abriil ee laba kun shan iyo tobankii muslima cabdiraxmaan xasan waa hooyada dhashe eeney waxaan ku booqannay aqal cooshada iyo baca ka samaysan oo ku yaalla degmada boondheere waxayna ii sheegtay in wiilkeeda uu gacanta ku hayay nolosha reerka oo dhan geeridiisana ayaad uga naxday muslimo cabdiraxmaan xasan waxay iga warantaa marka hore wiilkaaga waxa uu reerkuu qaban jiray maxaa qabda jiray wiilkan shidaala gadaay baaburta dadkan dhigaay ma arafadiis oo noolosha aniga iga keenay saas baa haytay anigana guriga dhardhigow iwahasleyb ku noolay isuga leyb iska kaalmaysanay aabiis jiis waay waxaa weyna isuga noo qabanay male kii hoogay noolasha dhanbahay unug waay idda uweyna eridkay haay waay ilaahay amarkiisaa ku dhacay saanga nagatay goormaa maqashoo laguu soo sheegay waqta duhuradii ee waa maqaley waana ka dhaceen wahi wiilasha meesha joogaan baa ii soo wargeliya muuqihoodana ma dhawo karo saas wiilkaaga waa dhintay inay waa dhintay isku sawar baa ii soo dhexay sidiiyo meeshii ka tagay culeys baa i koray meesha haddii tagayna wiilkii geeridiisa ugu tagay miidkaaska soo qaatay wax kale ana qabday ma jirto saas baa jirta
xuseen xasan waa abbaha reerka waana naafo waxa uu ii sheegay maalintaas sida ay wax u dhaceen iyo dareenkii ka dambeeyey tagii markii duqradii la aadamaay wakhtigii lagu jari markaasa waxaan ku dhaceynaa lii dhahay annaga markaasa hulaaga annaga waa u jeeday koraan ku arkaay laakiin meeshaana ma joognin maana booliyaan joogin masaajidka oo maana booliy ku taal isgoyska agdiis meeshaasaa joogay martaasa wakhti inuu masaajidka galo wakhti tukudi rabay haddii moobeel ii soo dhacay annaga wakhtiga kusoo bahin wiilkiya meeshaan yaala lii dhahay hadda miidkii meeshii yaala lee dhahay habartii waahay dhahday miidkii waa aragnay meeshaasaa yaala lee dhahay hadda miidkii la ii sheegay seeway haddaan dhahayna islaantii waahay dhahday taliyaha ku war sugaane sugaa lee dhahay ay dhahday kolley waxay ku sugnaay ilaah og annaga wax annaga oga ma jarta kadib haddaan annaga moobeela oo taleefona haddaan iyada igala hadlay taleefoonka kula hadlay wiilkii soo qaaday miidka ii keenaa dhahay waa lii soo qaaday gurigaa la ii keenay xuseen oo ah odayga reerka waxa uu ii sheegay in wiilkiisa uu haye kaalinta ugu weyn ee reerka maadaama uu isaga yahay naafo aan wax camal ahayn balse markii uu meesha ka baxay uu dareemay walwal ku aadan nolosha reerka waxaase uu tala saartay allihii ka oofsaday wiilkiisa wiilkaygii horta dhufurkay ahaay amara laagu dhacay kulley anaga lankonaaf ee jiisatiigaleenahay lankii oo hatageeka gacantee hindhufurkay isaga ahay nolol yaraan i weynin waxay ilaahay isaga gacantii soo geleyn wiil baa reewahay gacanta igu shuba jare hooyadiisa gacanta ugu shuba jare nololna waxay anaga hadda cilmi yaraa haysa anaga qof oo tiigala jiise waa nahay waxay ilaahay kaalme iisoo bi waxa anaga isaga kaalmadaha ilaahay kaalmahay waxta anaata meelka tawanna kuwana meelkayn saaran mis koraa lagu jaraayo kuwana lagu soo dhibayo ka nasanaysa anaga dhahay mis ma jarta waxay ilaahay iisoo qorina ilaahay meelisaa ii taala maleeshiyada al-shabaab ayaa weerarkaasi kadib warbaahinta ku baahiyay in iyaga ay ka dambeeyeen weerarkaasi oo ay ku laayeen waxay ku sheegeen sirdoonka dowladda hase ahaatee xaqiiqadu ay ahay dadkii meesha ku dhintay inay ahaayeen dhammaantood dad rayida oo goobta maqaaxidda ka cuntaynayay wiilkaasi caseyahana uu ka mid ahaa oo nolosha reerkiisa ku masruufi jiray waxa uu ka soo shaqeeyo xirfadda caseeyaha ama baalashlaha sidaa ogtihiinba ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed sida magacooda ka muuqataba arxanlaawayaasha waxay had iyo jeer dhibaateeyaan dadka birimageydada ah oo masaakiinta ah oo loogu aan loogu talagelin in la laayo maxamed yuusuf cismaan waxa uu xilligaasi ahaa afhayeenkii wasaaradda amniga waxa uu ku tilmaamay ficilada kooxaha argagixisada mid cawaannimo ah oo aan marno naxariis lahayn wiilka yaraa ee baalashlaha waxaa loo yaqaan ama caseeyaha ahaa ee reerkiisoo dhan u shaqaynayay ee laga yaabo inuu agoon ahaa hooyo intaasoo canug haysata la korinaya ilmihii ee shaqaysanaya subaxdii usoo shaqo tagay inuu shaqaysto nimanka naftiisa dhaafiyey ee isku agqarxiyey ee dilay waxay kutusaysaa arxanlaawayaal inay yihiinay kutusaysaa ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed sida magacooda ka muuqato waxay cadow ku yihiin dhammaan inta nool ummadda soomaaliyed o dhan waa u cadow ummadda soomaaliyed o dhan waa u taarged dadka birimageedada ah khaasatan haweenka iyo caruurta oo caalamkaan ognahay iyo diinteenna islaamka waxa ay ka qabto inaan la dilin waad ogtahay say yeelayaan shire galbayte oo isna ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa rumaysay in shabaabku ay mar walba bartilmaameedsadaan goobaha rayidka ujeeddadooduna ay tahay baabi'inta dadka soomaaliyeed al-shabaabku meesha waxay u joogaan laynta iyo baabi'inta dadkooda iyo in soomaaliya marna aynay noqonin dhulnabada kala dambayn ay ka jirto shaqo ay ka jirto taasna waxaa kuugu daliila iyagoo mar walba taargadgaraysta goobaha ay joogaan dadka soomaaliyeed sida goobaha ganacsiga hoteelada xeebaha baabuurta b lk ee ummaddu raacdo ee lagu adeegto marka al-shabaabku marna danta ummadda iyo maslaxadda ummadda ma wadaan qorshahooda iyo ulajeedadoodana waa baabi'inta dadkooda iyo dalkooda saalax barre oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa isaguna sidaasi si la mid a waxa uu kooxda ku tilmaamay koox argagixiso oo ujeeddadeedu tahay baabi'inta dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ayadoo ummadda soomaaliyeed oo oo masaakiinta marka hore qaati laga taagnaa dhibkay ku hayeen ardadii jaamacadda ka soo qalin jibisay masaakiinta inta xabadii dhibaato u adkaysanayay intay u abaalgudi dhahayn dhahan war dhibaato wax ku barateen walaalayaal ummadda islaamka idinka anfacaysaan dhihi lahaayeen bay ayagii dilaayeen ee waxaa ka mid a waxyaabay dadka ay jidada ku qarxinayeen macnaa xaqdarooyinka tirada badan oo ay nimankaasu gelayaan ee uma aha niman diinku ansaafto anugu uma arko ee ummad Soom- ummad muslimiinta soomaaliyeed badna uma arkaan inay wax dad diinta qiil kaga haysta ay yihiin ee diinta islaamkana waa la yaqaanaa wax macnaha qof soo qarsan karo ama qof intuu jaabka soo gashan karo dhaha dadka anaa uga turjumaya maaha diinta ilaahay waa caddahay ee culummadiina waa waa joogtaa axkaamtii baa taalla sunantii oo dhan baa taalla meel ay ka soo helaan oo ay ka soo deliishaan ma jirto haddaba al-shabaab oo ah koox argagixiso asal ahaan fakirkeedu xaggee buu ka soo bilowday maxayse rumaysan yihiin waxaan weydiiyey sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed
shaygan adduunkan waxaa abuuray alla subxaanahu wa tacaala nidaam ayuuna ugu talagalay nidaamkaas dartiisa inuu fido wuxuu la soo diray jamiicu rusul rususha oo dhan ayaa loo soo diray nidaamkii rusushii ay ku hogaaminayeen maadaama nimankan ay ka weecdeen waxay caqabad ku noqdeen adduunka guulkiisa midka gaalka oo kaafirka ah iyo midka muslimka intaba caqabaday ku noqdeen dabiicadda nebigu ahayd calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid naxariis badan oo raxiim ah oo gaal iyo muslimba raxmad u ah ayuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saasna ula mucaamila marka saasaa loo baahan yahay haddii la waayo marka oo nimankan waa laga waayay naxariista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee waxay noqdeen kuwo caqabad ama naar ama cadaab ku ah midka gaalka oo adduunka korkiisa jooga iyo midka muslimka ah ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii oo kale inuu soo galay maalintaa iyo ilaa maanta laga soo gaarana tartiib tartiib ayuu u soo kobcayey ilaa maanta uu soo gaaray heerka uu joogo marka taariikh ahaan sidaas ayaan xasuusannahay waddankeenna soomaaliya
xiliyadee qiyaasay marka adigoo qof ahaan xiliyadee fakarkan soomaaliya ku aragtay annagu yacni wakhtigii maxamed siyaad barre aakhirkiisii ee, oo adigu ilaa shan sannadood camal dhiciddiisii ama yacni waddanka ka tegidda uu ka tegi doono ee, ay ka dhiman tahay ayaad waxaad mooddaa sida aan aragnay xooggoodii inay la soo baxeen ee, habeennada khayraadka uu jiro iyo bilaha khayraadka waxay suubin jireen weeraro badan sida mawlidka iyo dhalashada nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam bisha mawlidka markii la gaaro masaajidaha qaar inay weerari jireen waxa dadka yacni masaajidka isugu yimid oo ama wacdiga dhegaysanaya ama ammaanta nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo salliga nabiga lagu luuqaynaya dhegaysanaya oo khayrkaa ka soo qaybgalaya ee wixii qurbaan ah ama loogu talagalay ama cabitaankoodii markii loo soo wada xataa qaar inay dhexda u galayeen ee, goortaasay aad u bilow oon ka- yacni xasuusanno oo dowladdan ay gabaabsi ahayd oo sii dhacaysay marka waxay ka faa'iidaysteen ama ay ku soo kobceen dowlad la'aantii dhacday ee burburkii ayaa maaragtay ay ka faa'iidaysteen oo ay markaa cudud iyo cadadba aad mooddaa inay markaa aad u sii ilaa ay maanta gaareen meesha hadda ay joogaan marka inta aan ku soo gaarin waa intaas ciise axmed cumar oo ah guddoomiyaha hay-adda wadahadalka bulshada ee c c d ayaa dhankiisa rumaysan in fakarka kooxda uu soo bilowdo xilli fog islamarkaasna saamayntiisu ay dareemeen qoys walba oo soomaaliyeed maadaama waxyeello badan ay u geysteen bulshada soomaaliyeed run-aantii fikirkan wuxuu ahaa fikir wax badan soo socday oona ahayn mid hadda la bilaabay labaatankii sano ee dowladla'aanta iyo inta ka badan in haysatay ma ahe mid hore u jiro ayuu ahaa nasiib wanaag waagii hore waxaa jiray dowlad guuda jirtay oo oo- oo- aan ka taxadiraysa shacabka iyo diinta iyo ummadda soomaaliya nabadeeda Een, dowladdeenii hore waa la socotaa dadaal waxay gashay dadaal dheer bay u gashay inay yacni dadkii ee joojiso ee samaysaa wasaaraddii diinta iyo awqaafta maxaa yeele ayaga waxay noogu soo gabanayeen dhinaca diinta iyo noogu soo gabanayeen marka wuxuu ahaa mid hadda bilaawday ma aha waa mid yacni wa- wax badan soo socday Een, dowladdaas hore ayaa kaalin weyn ka qaadatay waxay fursad u heleen marka dowlad la-aanta marka ay dhacday ayay fursaddan ay heleen ayay eh, xoogaa howlahoodii aad ay u wadeen
maxaa shacabkii ku dhacay shafeecada eegihiin shucuurteennoo kacdiyo shanteena farood gacma ayay ku shaqayn kartaa sugada mayskaga rugnaa
qaybtii koowaad ee barnaamijkii maxaa loo dilay intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal inta aan barnaamijkan mid la mid ah ku wada kulmi doono waxaan idinku dhaafeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
شعب